Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa la wareegtay mashiinada wax soo saarka calafka, abuurka ku wanaagsan, iyo agabka waraabka, kuwaas oo wax badan ka tari doona xilliyada ay jirto roob la'aanta ama abaaraha, iyadoona beeraleyda reer Jubbaland ay ka faa'iideysan doonaan qalabkan. Cabdulaahi, oo ka mid ah bahda Hay'adda Qaramada Midoobay ee Beeraha iyo Cuntada ee FAO, ayaa sharaxay agabka loogu talagalay beeraleyda Jubbaland.
waxaan wareejinaynaa calafka xoolaha ee mashiinadii process gareynayay iyo mashiinadii soo saarayay ama harvestingka iyo productionka ka qayb qaadanayay Ee, calafka xoolaha ay ku jiraan een, eh, maxaa la dhahdaa kuwii hayska ama calafka xoolaha xidhxidhayay ee sidoo kale kuwii qodaalka lagu sameynayay sidoo kale waxaan wareejinaynaa eh, saddex tan iyo 3.2 ton oo ah seed oo ku jirta mashruuca eh, recover project sidoo kale waxaan wareejinaynaa een, irrigation it- eh, kits iyo equipments isugu jira tubooyinkii iyo iyo bombskii biyaha soo saarayay Een, intaas aan soo sheegay dhan waxay ku mid yihiin mashruucan halkaa oo fadhino een, ee, recover Een, sidoo kale waxaana soo gaaraan doonaa inay isla maanta wareejino afar dhibic shan tan oo isna calafka xoolaha oo ku jirtay mashruucii ee race ay ka mid oo ay ay maalgelinaysay ee, midowda yurub marka ma doonayo in waqti badan aanu qaadano wasiir ayaa iga dambeyn doona hadduu ilaari intaasaan een, maxaa la heeraysaa idin siinaya waa mahadsantiin Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa Jubbaland, Mudane Maxamed Nuur Cali ayaa uga mahad celiyey hay-adda FAO mashruuca ay markaasi ku taageereyso beeraleyda Jubbaland.
wasaaraddu sharaf weyn ayay u tahay inay la wareegto qalabkan ee, qiimihiisu sareeyo oo run ahaantii nagu wareejinayso hay-adda faw ayna een, naga taageertay hay-adda u s a oo faw soo marisay run ahaantii qalabkan waa qalab loo baahnaa oo dadkii reer jubbaland ay u baahnaayeen sababtoo ah xoolaha ugu badan soomaaliya waxay ku nool yihiin ee, deegaanada jubbaland sidaa daraaddeed in laga fekero calafkooda iyo mustaqbalkooda waxaa aad u wanaagsan waxaan insha allah caddaynaynaa in laga faa'iidaysan doono qalabkan sida loogu talagalay ee dadka reer jubbaland ay ka faa'iidaysan doonaan gaashitooyinkana insha allah sida loogu talagalay wasaaraddan ay ku kormeeri doonto ay ka warhaysan doonto insha allah waan ugu mahadcelinaynaa mar kale iyo mar kale ee ee dadaalka dheeraadka ay bixiyeen hay-adda een, een, faw iyo sida run ahaantii juhdiga maanta inaan xeerkan soo gaarnay oo marxalad kala duwan aan soo marnay waxaan rajaynaynaa insha allah xilli roobaadkii waa waa dhow yahay in laga faa'iidaysan doono abuurkii iyo qalabkii la keenay dhammaantooda insha allah Een, oo qalabkan weli qalab kalaa maqan oo dee baahida deegaanka ka jirta kuma filna laakiin waa bilow fiican aan leenahay oo wax lagu bilaabi karo waxaan rajaynaynaa insha allah kuwa kale oo dhimana dowladda iyo saaxiibadeeda donorska ayadoo iska kaashanayaan insha allah inay soo kordhin doonaan dadka iskaashitooyinka ah oo yani calafka soo saarana waxaan rajaynaynaa insha allah inay qalabkan sida loogu talagalay ay u- ugu faa'iidaysan doonaan Mashruucan ayaa ah markaasi ku loogu talagalay beeraleyda Jubbaland, kaas oo ay markaasi baahi weyn u qabeen beeraleyda.